bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in kenya ay ka go-an tahay taageeridda sanduuqa caalamiga sidoo kale madaxweynaha dalka oo wadahadal la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobee iyo dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday go-aamo ku saabsan cudurka ebola kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa labaatan iyo labada bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan warkiidinkugu hayno kuwa iyo kuwo kale oo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto oo xalay khudbadiisii ugu horreysay ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobee ayaa sheegay in kenya ay ka go-an tahay taageeridda sanduuqa caalamiga ah iyo fulinta bartilmaameedyada markaasi lagu heshiiyey ee looga gol leeyahay la dagaalanka cudurada h i v qaaxada iyo sidoo kale duumada waxa uu ku booriyey dowladaha kale ee wadamada afrika inay iska kaashadaan la dagaalanka saddexda cudur ah iyadoo loo aruurinayo agabka loo baahan yahay si looga hortago xanuunadan tobaneeyo sano ee afrika waxay soo martay dhibka ugu badan saddexdan cudur ah waxaan ku bogaadinayaa iskaashiga hal abuur leh sida sanduuqa caalamiga oo wax looga qabanaya xanuunadan ayuu yidhi william ruuto wuxuu ugu baaqay dhammaan dalalka fulinaya barnaamijka sanduuqa caalamiga gaar ahaana wadamada afrika inay safka hore kaga jiraan sidii looga guuleysan lahaa cuduradan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wadahadal kula yeeshay magaalada new york ee dalka mareykanka xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu hoosta ka hariiqay doorka muhiimka ee kenya ah ay ka ciyaareysa horumarinta xasiloonida gobolka kulanka labada hogaamiyaah ayaa diiradda lagu saaray nabadda amniga xubinnimada kenya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka bini-aadanimo ee gobolka madaxweynaha dalka ayaa sheegay in kenya ay sii wadi doonto doorkeeda ku aadan horumarinta nabadda amniga iyo xasiloonida gobolka wuxuu u xaqiijiyey xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa mr guteres in kenya ay sii wadi doonto la shaqeynta qaramada midoobey iyo saaxiibada kale ee caalamiga si loo xaliyo colaadaha muddada dheer soo jiraya farqiga irahde fakhriga iyo u nuglaanshaha isbeddelka cimilada ee gobolka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay taageeridda iyo hogaaminta kenya ee horumarinta nabadda gobolka waxa uu ku baaqay wadahadal dhab ah oo daacad ah si loo dhammaystiro howlaha bini-aadanimada kenya waxay xudin u ahayd nabadda amniga iyo xasiloonida bariga afrika iyo geeska afrika waa mid ka mid ah dalalka hormuudka waa howlgallada nabad ilaalinta oo ay qaramada midoobey hormuudka u tahay hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka mr william ruuto ayaa xusay in kenya ay sii wadi doonto doorkeeda hogaamineed ee dhexdhexaadinta xiisadaha iyo colaadaha dalalka dariska la labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda bini-aadanimo ee kasii darayso ee ka dhalatay abaarta dabadheeraatay ee saameysay wadamada kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya madaxda beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay si deg deg ah wax uga qabtaan masiibadan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo tix raacaysa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda ugandha markii ay taariikhdu ahayd labaatankii bishan sebteembar ee sannadan labada kun labaatan iyo labada kaasi oo ku saabsanayd in dalkaasi laga helay kiisas la xiriira cudurka ebola virus ayaa waxa ay shaaciyeen qodobo soo socda oo looga taxadarayo loona ilaalinaya badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo adaha qaranka ee u xilsaaran ilaalinta xuduudaha iyo mariinada isku gudbinta bulshada waxay qaadi doontaa tallaabooyin looga hortegayo in cudurka uu soo gaara dalka soomaaliya maadaama wadanka ugandha oo hadda laga helay kiisas cusub ay ku nool yihiin soomaali badan oo markaasi u socdaala muqdisho iyo qeybaha kale ee dalka wasaaradda oo markaasi ka faa'iideysanaysa ee khubradeeda dhanka caafimaadka ayaa waxaa la sheegay inay bilaabaysa baaritaano la xiriira caabuqa eboolo oo laga sameyn doono ama lagu sameynaya dhammaan muwaadiniinta iyo dabcan musaafiriinta ka imaanaya wadanka ugandha oo caabuqu kasoo cusboonaaday madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan duceedyo kula yeeshay xarunta qaramada midoobey ee new york boqorka dalka urdun boqor cabdalla bin xuseen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa boqorka uga warbixiyey xaaladda soomaaliya iyo isbedelada dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo horumarinta ay dowladdiisa ku howlan tahay isagoo sheegay inay ka go-an tahay xasilinta dalka soomaaliya iyo la dagaalanka ka dhanka waxaa loogu yeeraa argagixisada labada hogaamiyaha ayaa isla qaaday xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha iyagoo markaasi ku ballamay inay labada dowladood ay u xilsaaraan diblomaasiyiin kasii shaqeeya qorshayaasha xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac ee amniga iyo xasiloonida si gaara gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug axmed xuseen shire bukhaari ayaa dadaal kadib xalay wuxuu ku guuleystay xal uhelidda xirnaashaha kastanka galkacyo oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo beeleed ah gadoodsan kana gadoodsan tabasho la xiriirta xasuuqa arahdae xaquuqa oga maqan awood qaybsiga dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha gobolka oo garab ka helaya odayaasha iyo waxgaradka gobolka ayaa ku guuleystay in la fasaxo gaadiidkii ku xanibnaa kastanka magaalada isagoo muddo lagu heshiiyey in lagu xaliyo tabashada beeshan axmed xuseen shire bukhaari ayaa uga mahadceliyey odayaasha waxgaradka iyo saraakiisha ka qayb qaatay in la fasaxo dadkii masaafirka ahaa ee ku xanibnaa kastanka wuxuuna dhanka kale beesha ku ammaanay inay aqbaleen codsiga maamulka iyo kan waxgaradka gobolka ciidamo beeleedka gacanta ku hayay maalmihii lasoo dhaafay kastanka cashuuraha magaalada gaalkacyo ayaa ka gudoodsanaa xaquuqay sheegeen inay uga maqan tahay maamulka galmudug waxaana waxay yirnaa gaadiid ah agab kala duwan u siday magaalada gaalkacyo iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud ee maamulka galmudug isla soomaaliya waxaa xalay markaasi lasoo sheegay in mukhaadiraad ah badan ay soo aruuriyeen ciidanka booliiska ee soomaaliya ciidanka booliiska ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigay waxyaabaha ammaanka dooriyo oo si sharci daraa looga ganacsanayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir maandooriyahan ayaa waxaa ka mid ah calaqa iyo xashiishka kuwaasi oo lagu iibinayay qaar ka mid ah xaafadaha muqdisho goobta lagu soo bandhigay waxyaabahan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale isagoo kormeeray ciidanka howlgalkooda duqa muqdisho yuusuf madaale oo isgoyska fagax warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in maandooriyuhu uu halis ku yahay xasiloonida caasimadda iyo horumarinta bulshada islamarkaasina ay ka hortegi doonaan waxaan u sheegaynaa dadka soomaalida magaalada muqdisho degan ma aqbali doonno in maaragtay ay magaaladan noqoto magaalo fasaad inay noqoto ma aqbali doonno kuwa ciyaal weerada ah isbiirsanaayana haddii ilaa yidhaahdo go'aanno cadcadaan ka gaari doonnaa tallaabo loodhayaana laga qaadi doonaa sidaas si la mid ah kuwa calaqa iyo xashiishka iyo mukhaadaraadka ama balwadda nuucyadeeda kala duwan magaalada soo gelinaayo iyo kuwa iibinaayo iyo kuwa cunaayo ama cabaayana isku dimbi waa iskuna mid waaye bale haddii ilaa yidhaahdo arrin loo dulqaadan doono ma ahan waana sidii loo bilaabay inta la bilaabana lagama istaagi doono marka waxaan leennahay wax kalood ka ganacsataa badan ee wax kaloo ka roonoo ka faa'iida roon raadso xaaraanna ka ganacsanin dadkaagana ha ku dilin adna ha isku dilin aan leenna sidaa darteed ciidamada waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadaalka ay sameeyeen iyo wakhtiga ay soo taagan yihiin iyo inay diyaar u yihiin inay saacad walba u soo taagnaadaan sugitaanka amniga sidaa darteed waxaan rabnaa hawshu waa hadday bilaabato inaysan hakanin ilaa laga gun gaaraayo asbaabti keentay waxaas iyada ah marka degmadan iyo degmooyinka kaleba hawshaasi sidii loo bilaabo waaye haddii allah awoodda noo oggolaado goobaha fasaadka lagulagula tunto iyo meelaha qashinka lagu iibiyo iyo goobaha maaragtay waxyaabahan raalliga aysan ka ahayn akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka toosan kulligood waa lala dagaalami doonaa madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa waxaana la aqbali karin ku tilmaamay duulaanka ee xukuumadda moscow ku qaaday wadanka dariska laaha ee ukrain iyadoo hogaamiyaha ruushka valadimir putin uu kor usii qaaday xiisada dagaal islamarkaasina uu ku hanjabay inuu isticmaali doono hubka nukliyeerka madaxweynaha mareykanka oo khudbad ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka socda magaalada new york ayaa waxa uu biden khudbadiisii inta badan u adeegsaday inuu ku cambaareynayo ee duulaanka dalka ruushka ruushku waxa uu si xishood la-aan ah ugu xadgudbay mabaadiida aas-aasiga ee axdiga qaramada midoobe kaasi oo si cad u mamnuucaya in wadamadu ay qaataan dhul ka mid ah dalalka dariskooda xiisad dagaala waa xiisadii dagaalaad waa xiisadii dagaal ee ugu weyneed ayaa ka taagan dalka ukrain tan iyo markii uu bilaabay bilaamay duulaanka ruushka labaatan iyo afartii bishii labaad ee febraayo ee sanadkan